annago wasaarad ahaan maalmahaana waxaan soo saaraynay roobka cadadiisa intuu yahay roobka waxaana ka fiirinaa mar kastaba roobka gudaha ka da-ayo iyo roobka dibadda kasoo da-ayo wadamada dariskeena ah oo buuraleyda qaar ah qaarna maxaan ku lehdaa iska caadi ah ee biyahooda annaga nagu soo rogmado marka intaasa ayaan digniinaha ka bixinaynay sitimaanka sitimaanadii hore bisha koogeeda ilaa laba iyo tobankii maxaan ku idhahday saadaal oo combyuterka iyo caalamka aan ka qaadanno oo noo soo sheegaan meteorology groupka ayaan soo soo tebinay oo waaxdaasaa soo tebisa marka taasaan annaga sii raacnayaa lasoo tebiyaa lasoo gudbiyey wax badanna waan ka sheegnay oo ah digniimo iyo la socodsiinba waxaad sheegtay in maalmahanba aad soo saarayseen digniino ku aadan halista iyo ma aragtay fatahaada laga cabsi qabo in ay ka dhashaan roobabka guga idinkoo dadka ugu baaqayay inay ka fogaadaan meelaha biyomareennada marka digniintan aad soo saarteen heerkee ayay la eg tahay ilaa iyo heerkee gaarsiisan tahay
waa soomaaliya oo dhan ayaan maxaan ku lahay farinta u faraynay waana heer cabsi laga qabo inay roobkan gu-aan sidii u di'i jiray uma da-ayo roob ahaan waa badan yahay waa ka badan yahay sidii hore haddana maxaan ku idhahday elino ma gaadsiisano digniinteena aan farayno roobkeenana intii markii aan di'i jiray qiimihii ku di'i jiray ama intii mililiter oo noo gaadhsiin jiray ma hadda waa ka badan yahay marka sidaa darteed iyo dadka dariska oo etoobiya oo kale roobka ka da-ayo xajmigiisa weyn webiyadooda fatahayaan biyahooda durdur ka socda ayaa annaga ku ayaan ku qiyaasanay ayaan maxaan ku rahdaa cabirkeeni aan ku saarnay
wasiir marka digniinta hadda aada soo saarteen meelaha sida gaarka ah ay ugu wajahan tahay waa halkee waxay ku wajahan tahay labada webi dhinacyadooda dadka badan degan waxay ku waxay ku wajahan tahay meelaha toogaga waaweyn ee ka socda oo maxaan ku idhahday ee biyaha soo qaada oo dad meel degan baabi'in kara waxaa dhacday maxaan ku idhahdaa beledweyne oo kale qardha oo kale iyo meesha beeraha ah iyo meesha maxaan ku idhahday ku habboon in la dego ama laga fogaado dadka marka hore nidaam system ah oo loo sameeyo ama loo raaca ma jirin laakiin hadda waxaa la ogaaday in waxaana howlwadaag ay isla yihiin oo shaqada isla wadaagayaan howlaha guud wasaaradeenna iyo dowladaha hoose si ay maxaan ku dhahday arrimahan ula socdaan shalay oo kale digniintii aan hore u sheegnay doolow biyaha way fataheen waana dhibaato weyn oo hadda dhimasho iyo ma gaarsiisanin beledweyne fatahaadda way ka dhacday marka fatahaadahaasoo dhan oo mid webi leh isagoo webigiio soo kacay oo macnaha meeshii levelkii u joogay kor uu kacay ayaa haddana roob tiro badan da-aya roobka sanadkaani xajmigiisa waa weyn yahay boqol iyo ka badan mililiter ayuu da-ayaa maxaan ku dhahay markii dhibicdii marka roobabkaas iyo daadadka socda ayaa dhalinaya inay khasaarooyin keenaan ugu dambayntii waxaa jira dad degan ama dhex dega togaga oo kale ama meelaha biyo mareennada qaarkood ayaa xoololey ah dhowr jeeroo horena waxaa dhacday dad iyaga iyo xoolahooda ay biyaha qaadeen marka dadka maxaa ku riixaya inay degaan ama ay dhex degaan meelaha biyo mareennada ah oo sidaasna ay daadad ugu yimaadaan
runtii horta annagu soomaaliya waa reer guuraa waana maxaan ku dhahday xoolahaasi calafkooda iyo noloshoodii way u furan yihiin way raadiyaan waa la lugeeyaan waa doonaan magaalay ka baxaan magaalo kale aadaan ma laha ayaga xad kale celiya xoololeyda ma laha marka xilliga abaaraha waa runtaayo biyaha waxaa laga raa laga raadiyaa webiyada hoostooda iyo bacaadyada hoostooda maax ayaa loo raadiyaa maaxaas ayaan maxaan ku raha xoolaha lagu lagu waraabiyaa oo nolol looga dhigaa laakiinse wixii iyagoo ogeen ayaa waxay isbedelayaan oo ay dhacaysaa in ay maxaan ku dhahday ayagoo hooshaa ku jiro oo noloshii u raadinaya xoolahoodii iyo ayagii ayaa daad iska imaan karaya ama webigaa soo buuxsamaya oo soo buux dhaafinaya marka wacyigelin badan iyo isku xir badan oo wada shaqayn badan ay wada shaqaynayaan wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda beeraha wasaaradda maxaan ku idhahday deegaanka howlaha guud iyo urban districts dadka qaabilsan oo dowladaha hoose markay wada shaqeeyaan arrintaas wacyigelin badan iyo nidaam badan ayaa laga heli karaya